إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقيستيال قضبضا ورك صبحنما إذاعة إسلامية هي الفرقان madaxweynaha maamulka puntland ayaa guddoomiye u magacaabay gobolka nugaal oo guddoomiyihiisa hore ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowra diini ah ayaa dumar loogu soo gebagabeeyey gobolka shabeellaha hoose iyadoo xidhitaanka ay ka qayb galeen qaar ka mida culimmada diinta islaamka xildhibaano ayaa sheegay in daryeel xumo loogu dhimanayo goobaha dowladda federaalku ugu tala gashay in lagu daweeyo dadka qaba cudurka koronafirus dumarka muslimaadka ah ee ku nool waddamada reer galbeedka ayaa fursad buuxda u helay inay si dhammaystiran u qaataan xijaabka iyo indhashareerka tan iyo markii cudurka korona uu caalamka ka dilaacay dowladda federaalka ayaa sheegtay in dadka qaba cudurka koronafirus ay gaareen lixdan qofood intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorkaroonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
madaxweynaha maamulka puntland ayaa guddoomiye u magacaabay gobolka nugaal oo guddoomiyihiisa hore ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib magacaabistan ayaa timiday markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaraxay ka fulisay magaalada garowe ay ku dishay guddoomiyihii gobolka nugaal kaasoo lagu magacaabi jiray gu'jir iyadoona kadib qaraxaas ay cabsi soo wajahday qaar ka mid a xubnaha maamulka puntland madaxweynaha maamulka puntland ayaa gobolka nugaal waxa uu magacaabay nin lagu magacaabo cawil axmed maxamed waxaana sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka loo magacaabay qaasim maxamed cabdi halka guddoomiye ku-xigeenka labaad loo magacaabay xuseen xaaji cabdi maxamed dowra diini ah ayaa dumar loogu qabtay gobolka shabeellaha hoose iyadoo xiritaankeedana ay kasoo qayb galeen qaar ka mid a culimmada diinta islaamka faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya waryaheena maxamed ciise xaflad gunaanad ah oo lagu soo xirayey dowlo toban cish ah socotay oo loo qabtay in ka badan boqol habeen ayaa ka dhacday markiska sumaya bintu khayaad oo ku yaala deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadan oo si heersare ah loo soo agaasimay ayna soo qaban qaabisay magtabka dacwada ee degmada baraawe ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka nabaddoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa lagu soo dhoweeyey ugu horeyn sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna la dardaarmay dumarka isagoona ku dhiirigeliyey inay ku dadaalaan barashada diinta
يقول الله تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إلهي وحليه dadka indhaha qaba oo xaqi iyo baadilka u kala jeedo oo ahlulxaqa ah iyo kuwa aan waxba kala ogeyn oo mushrikiinta iyo dariiqii istiqaamada iyo kan dalaalka oo naarta dadka hogaaminaya aan kala garanayn labadaa qolomasina buu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala waxaan u malanaya dowra cilmiya aada kusoo jirteen wax badan baa diinta ilaahay ka fahamteen hadday tawxiid tahay iyo hadday cibaadaad tahay iyo hadday mucaamalaad tahay noocay tahayba xunbaad korodsateen ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii waxay barteen ku dhaqma oo hirgeliyo oo fidiyo oo bulshada gaadhsiiya inuu idinka dhigo
sidoo kale waxaa kelimad qayim ah ka soo jeediyey xafladda sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna tilmaamay inay muhiim tahay in dumarku ay ka soo baxaan gabdho daaciyaad ah isagoona sidoo kale ku dheeraaday ka hadalka kaalinta ay gabdhuhu kaga jiraan bulshada hadda dowraa socotay dowlaad kalea ka horreeyey oo musalsala marka waa la soo khatimaa maalin walba waa laga muxaadareeyaa laakiin waxaad moodaa miraheedii inay iska yar yihiin waxaan u baahannahay maanta dumar ama gabdho daaciyaad ah murabbiyaad ah ayaan u baahannahay sida loogu baahan yahay rag dhallinyaro mujaahidiinah oo cadowga la sabartama ee difaaca sidaasoo kale waxaa loo baahan yahay dumar ama gabdho daaciyaada mujtamacana ayugu hagaajiye wey almar-atu waxaa la yidhahdaa waa nisfu lmujtamac dumarku waa mujtamaca ama uunka ilaahay bani aadamka kala barkiis wey ila waa rag iyo dumar wey waxaa loogu sii daray wa murabiyatu annisfi alaakhar niska kalena iyadaa tarbiyaysa wey gabadhii iyadaa tarbiyaysa raggii oo rag waxay ka soo baxayaan madrasat alum suldaanka beesha tunis suldaan aadan cusmaan iyo injineer awgaab ayaa ka mid ah marti sharafta lagu maamuusay xafladda waxaana suldaanka tuni uu dumarka xasuusiyey nicmada ay haystaan oo aanay haysan gabdho kale oo ku nool deegaano kale gabdhaha quruxda badan oo maanta ilaahay subxaana wa tacaala ama awaamirtiisa qaatay waxay iyaga jecel yihiin in goorno iyo fulaani garan iyo ay ku socdaan waddooyinka taasaa u qurux badan iyagana quruxdaan annaga aan u jeedno oo ilaahay raalli loogu noqon noogu noqonayo ma rabaan waxay rabaan gaalo cakiskeed waxay rabaan in nidaamkan iyo edabtan iyo tas- asluubtan iyo diinkan ka jiro walaayaadka islaamiga ama caalam alislaami in la baabi'iyo oo ay noqdaan sida maanta iyaga ay ku caasiyeen markay allaha ku caasiyeen iqaabta maanta ku socota gaalo waxaan isleeyahay intii dhega leh waa maqasheen gunaanadkii haweenka ka qayb galay dowladda ayaa qaarkood waxay idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu warbixiyeen waxay ka faa'iideen dowladda tobanka maalmood socotay waxaa aad iyo aad loogu farxayaa ka dhacay dowlada maxaan ku rahdaa isniinta noo soo bilowatay toban maalmood noo soo socoto maanta arbacaan lasoo qatimay maasha allah alxamdulilah wax aad iyo aad u badan ayaan ka faa-idna oo baahib weyn aan u qabnay waxaan kusoo qatimayaa een, qodob yar oo ah baraambur bismillaah Een, waxaa i soo gaaray waxaa ahaa goobtaygu yimid guushoow islaamka gaaray baa ahaa goobtaygu timid waxaan ku taahamahaya waxaa maankayga yaal inaan washingtonna ahana rajeynayaa inaan qudusoo xureynaa rajeynayaa inaan galtarahan bireynaa rajeynayaa inaan rayadahan ka taagnaa rajeynayaa allahu akbar bismillaah alxamdulilah waxaan ku daraya in yaro habaaro kufaartaan kibirtay kadaab kod allow go'a karoonaha feeras keliigood allow ku beeg allow ay soo kogaano kol wada go'aan maxaanoo keenay maxayno kartaagan tahay adduunay kaysatiyo kishkamaanan dhicin kitaabka ilaahay bay inagu kadeedayaan allow kaarahay watankayd ku noo hadhaa waxay ka eneen rabow kaba noo noqdaan kuway soo kaxaynayeenna waa kurbaysan yihiin diyaarad kor taagan iyo kaabal kaalma looma helin inuu kolba qaar baxsado bay la kuududaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
haweenka muslimaadka ayaa kaalin muhiim ah kaga jira bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga waxayna dhankooda helaan dowlaad sharci ah iyo madaaris ay ku bartaan culumta diinta iyo farsamada waxaana dadaaladaas iska kaashadee makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ayaa sheegay in daryar xumo loogu dhimanayo goobaha dowladda federaalku ugu tala gashay in lagu daweeyo dadka qaba cudurka corona virus faahfaahinta warkaasi waa kan wariyeyna haashim cabdinaasir ayadoo dhowaan wasiir ka tirsan maamulka hirshabelle oo cudurka korona uu geeriyooday magaalada muqdisho ayaa waxaa isu soo taraya siyaasiyiinta arrintaas ka hadlaya sheegayana inuu daryeel xumo caafimaad sababsaday islamarkaana eedeyn u jeediyo dowladda federaalka oo ay sheegeen in dowladda federaalka ay horey u sheegtay inay dhaqaalo badan u qoondaysay oo ay kula dagaalanto cudurka korona mahad salaad oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka ayaa sheegay inuu daryeel xumo caafimaad u geeriyooday wasiir khaliif mu'min sida uu ku sheegay qoraal uu ku qoray barta uu ku leeyahay facebooka sidoo kale xildhibaan hore ibraahim xabeeb nuur ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo eedeyn u jeediyey dowladda federaalka oo uu sheegay in isbitaalka uu ku geeriyooday khaliif ay sheegtay dowladda federaalka inay u diyaarisay in lagu daaweeyo dadka uu soo rita cudurka korona dowladdu waxay ku dhawaaqday xanuunkan dartiis in isbitaal martiini loo diyaariyey in lagula tacaalo dadka xanuunkaanu ku dhacay publically mataqaanaa idaacadaha iyo mataqaanaa warbaahinta ayaa laga sii daayay marka qalbigu dadka wuu degay wuxuuna u degay in meel lagula tacaalo dowladdu u diyaarisay laakiin nasiib daro maxaan kala kulannay uu dhimanayay ninkaas wuxuu waayey wax oksijiin ah oo ku neefsadaa loo waayey hadda waa isbitaalkii dhammaa oo loo diyaariyey in cudurkaas lagula tacaalo yacni waa nasiib darro weyn runtii oo aan isleeyahay shacbiga soomaaliyeed waxay ku noqonaysa in laga qariyo ma aha ee ninkaa dhintay wuxuu ugu dhintay isbitaalka oksijiin la-aan ee daryeel la-aan sidoo kale wuxuu sheegay markii uu geeriyooday khaliif oo la doonayay inay aasto dowladda federaalk ay dadkii ehelka la ahaay u dhiibtay meydkiisa taas oo keeni karta buu yidhi inuu cudurku sii faafo ha dhinto qofkii markuu dhintay maxaa bolicy oo siyaasada oo ka dambeeya marka hore waa qofka in meeshii lagu daaweeya oo qofkii meeshii ku dhinto qaabkee loo aasaya yaa aaskiisa iskale yacni in mataqaanaa procedurkii aaska ama habkii lagu aasi lahay ee loo loo loo diyaariyo oo isbitaalkii oo u diyaariyo oo loo mataqaanaa qabrigii loo qodo oo karfantii loo keeno oo mataqaanaa tartiibintii ilaa qabriga laga soo laga duugayo ay barnaamijkaas ay ku salaysan tahay waa la yimid dadkii ahalka ahayaa yimid qaataa la yidhi ninkaas soo duugta marka sow ma imaanayso in ummad badani meeshaas mataqaanaa dhib ka soo gaaro mar haddiisan mataqaanaa dad gaar ah oo trairin iyo tababar iyo qalab lagu rakibay aysan xirnayn oo howlahaas aysan fulinaynin taas horta marka koowaad waa qeyb nasiib daraa oo aan ka xunahay inay dhacdo cudurka korona ayaa la sheegay in laga helay xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku tiirsan dumarka muslimaadka ah ee ku nool waddamada reer galbeedka ayaa fursad buuxda u helay inay si dhammaystiran u qaataan xijaabka iyo indhashareerka tan iyo markii cudurka korona virus uu ka dilaacay caalamka warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi daraasad dhowaan laga sameeyey waddamada reer galbeedka ayaa muujinaysa in haweenka muslimaadka ah ee xijaaban ay ka badbaadeen dhibaatooyin ay markii hore kala kulmi jireen dadka ay ku dhex nool yihiin ee aanan haysan diinta islaamka tan iyo wixii ka dambeeyay markii koronavirus uu ka dilaacay caalamka gaar ahaan yurub iyo ameerika daraasadan ayaa samaysay haweeney lagu magacaabo anabila oo ka tirsan jaamacadda north western ee dalka maraykanka waxaana lagu waraystay haween muslimaad ah oo tiradoodu ay gaarayso soddon iyo siddeed kuwaas oo qaata xijaabka iyo indhashareerka haweeney lagu magacaabo cafraa oo ka mid a dadka ay daraasadan waraysatay ayaa sheegaysa in isbeddel ballaaran oo la xiriira xagga tacaamulka ay dareemayaan islamarkaana ay meesha ka baxday aragtidii liidatay oo ay reer galbeedka ku fiirin jireen haweenka xijaaban ee muslimaadka ah gaar ahaan dadka ku nool magaalada london waxay intaa ku dartay hadda qaab xun iima eegaan mana ka diidsanay indhashareerkayga xijaabkayga iyo galoofiskayga dhammaan dadku waxay hadda u muuqdaan kuwa fahmaya xaalka ayay tiri cafraa oo ah magac mustacaar ah oo shakhsiyadeeda rasmiga ah lagu qariyey haweeney iyadana lagu magacaabo jamiila oo ku dhaqan dalka faransiiska ayaa sheegaysa in dhibaatada caalamiga ah ee hadda jirta ay sabab u noqotay inay ka badbaadaan faallooyin qaldan oo laga bixiyo xijaabkeeda iyo labiskeeda waxay sheegtay in hadda ay bilaabeen shirkadaha soo sameeya dharka inay soo saaraan waxyaabaha wejiga lagu xirto si looga badbaado cudurka coronavirus dastuurka dalka faransiiska ayaa horey waxa uu mamnuucay indhashareerka in lagu xirto goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha hase yeeshee wixii ka dambeeyey coronavirus indhashareerku kama ahan wax dembi ah haweenkuna waxay ku qaadan karaan goob welibo iyadoona xitaa haweenkii gaalada ahaa ay wejiga daboolanayaan horey waddamada reer galbeedka waxaa ku adkayd in haweenka muslimaadka ah ay xirtaan labiskooda sharciga ah ee xijaabka iyo sidoo kale indhashareerka waxayna mar weliba oo ay bannaanka u soo baxaan la kulmayeen tacadiyaad iyo gaboodfalowga imaanaya dadka aan muslimiinta ahayn hase ahaatee coronavirus wuxuu meesha ka saaray arrinkaas haweenka muslimaadkuna waxay si xora u qaataan labiskooda reer galbeedkuna wuxuu allah ku sanduuleeyey inay qaataan tacliimaadka diinta islaamka iyagoo aanan jeclayn islaamka ayaa in ka badan kun sano ka hor wuxuu dadka amray inay ilaaliyaan nadaafadda guudda haweenka muslimaadkuna waxaa la faray inay xijaabtaan dhammaan tallaabooyinka hadda ay bixiyaan dhakhaatiirtuna badankoodu waa kuwa ay horey inoo amartay diinta islaamka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda federaalka ayaa sheegtay in dadka qaba cudurka coronafirus ay tiradoodu gaarayso ilaa lixdan qofood war ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ayay ku sheegtay in dadka qaba cudurka coronafirus ay tiradoodu gaarayso ilaa lixdan ruux gudaha magaalada muqdisho waxaa horey ugu dhintay laba ruux oo qaba cudurka coronafirus labadaas uu midkood yahay mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa nagaynta